أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiinnimo faahfaahina dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo maleeshiyaadka murtadiinta danab ee maraykanka u tababaray iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa siyaabo kala duwan dad shacaba ugu dilay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maamulka gaalaraaca puntland ayaa dowladda imaaraadka carabta u saxiixay boobka khayraadka ku jira dhulka uu ka arrimiyo maamulkaas bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadda galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaamta jihaadiga ah
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa habeenimo talaadaha labaatanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartaniyo toddobo kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan iminkana wardegda oo kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga andalus camaliyii istishhaadiya ayay mujaahidiinta la beegsadeen koliyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamada kufaarta uganda kuwaasoo marayay duleedka deegaanka sabiid waryaheena ismaaciil salad guleed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka camaliyad istishaadiye ah oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa galabta waxa ay ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose camaliyadan waxaa lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kufaarta yuganda kuwaasoo maraya duleedka deegaanka sabiid halkaasina dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday geesigani mujaahidka ah ayaa bartamaha ka galay kolonyadii kufaarta yuganda ee halkaa ku socdaalaysay waxaana jira khasaare aad u xoogan oo cadowga saliibiyiinta kasoo gaaray camaliyada istishaadiyada ah ee galabta ka dhacday duleedka deegaanka sabiid ee shabeellada hoose warar qaar oo aanu helnay oo dadka deegaanadaasi ka agdhow oo aanu la xiriirnay waxay noo sheegeen inay maqlayeen dhawaq aad u weyn oo camaliyada ah dabadeedna ay xigtay uura madow oo isqabsatay goobta camaliyadu ay ka dhacday iyadoo kolonyadii gaadiidka ahaa ee ay wateen ciidamada kufaarta qaarkood halkaasi ay ku gubteen kadibna la maqlayay qaraxyo dhacay camaliyada kadib oo loo malaynaya inay yihiin hubkii iyo waxyaabihii ay siteen ciidamada yuganda oo camaliyadda ay burburisay ilaa iyo haatan si rasmiya looma oga khasaaraha dhabta ah ee gaaray ciidamada kufaarta yuganda ee camaliyadda lala eegtay balse dib ayaan kasoo gudbin doonaa khasaaraha cadowga ku gaaray camaliyadaasi camaliyadan waxay imaanaysaa xili laba toddobaad ka hor sidaanoo kale mujaahidiintu ay duleedka muqdisho camaliyad istishaadiyaha kula beegsadeen kolonyo ay la socdeen ciidamada kufaarta yuganda iyadoona camaliyadaasina ay burburisay qaar ka mida taangiyadii ay wateen kufaarta yuganda ee camaliyadaasi lala beegsaday wuxuu kusoo kordhay insha allahu tacaala camaliyada ka dhacday galabta duleedka deegaanka sabiidna dhegaystayaasheenna waan usoo gudbin doonaa faahfaahina dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha askarta kufaarta xabashada etoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay magaalada baydhabo howlgalka qarax oo ciidamada mujaahidiinta maanta ay ka fuliyeen magaalada baydhabo ayaa lala eegtay ciidamada kufaarta xabashada etoobiya ee ilaalada garoonkaasi qaraxaasi waxaa ku baktiyey labaatan iyo kow etoobiyaan ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo etoobiyaan ah maleeshiyaadka murtadiinta danab ee maraykanka u tababaray iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa siyaabo kala duwan dad shacaba ugu dilay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen abuxasan ganacsade cabdulaahi maxamed carab oo si weyn loogu yaqaanay deegaanka towratooro wee wilaayada shabeellada hoose ayaa habeen hore lagu dilay gudaha gaarigiisa weerarkan waxaa geystay maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha baangaraafta ee maraykanka uu tababaray dilkan foosha xun oo ay xaqiijiyeen ehelada ninkaasi ayaa dhacay saqdii dhexe ee habeennimadii axadda wararka ayaa sheegaya in maleeshiyaadku ay gudaha u galeen gaariga halkaasna ay kala baxeen lacaga ammaano ah iyo taleefannada gacanta iyagoo ganacsadihiina ku qaarajiyey isla goobtaasi ehelka ganacsadahaasi la dilay oo iyaga oo murugaysan la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen waxay ugu dhaheen albaabka fur albaabna waa soo jebiyeen albaabka fur markii ka furan albaabka huriga ay baarteen lacag ammaane meesha taalo moobelay qaateen keen buu waqtiisay dhaheen ana buuwaq maxaa ku shaqeeyaa beeraley waaan dhahay beers xilligaans adan lama jiraaye ninkaa meel ku sheegay dhaheen haddii kale adaa ku dilayna anaga qawrtaa kaa jaraynaa ay dhaheen kadib aan ma idiin wada kar ilmahayna ma dayacayaan dhahay waa ilaa waa ilaa ninkaas keen reedkiis keen haddii kale adaa ku qabanayna ay dhaheen kadib waa i wadeen guriga ay geeyeen guriga markii aan tagay ninka anoo ujeedo ay soo bixiyeen sawiray ka qaateen moobeelkiisa ii keeneen moobeelka ma taqaanaa haa markaan dhahay kadib sawiray ka qaateen moota aslihaa soo qaateen hortay ku gubeen asan rasaas anoo maqlaaya ah ku dhufteen arruurtiisu way dayacan tahay ninkaas gacankaha qadaran ayaa dishay intii uu socday falkaasi xasuuqa ah diyaarado ay leedahay dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa la sheegay inay dusha sare ka ilaalinayeen maleeshiyaadka baangaraafta dhacdadan naxdinta leh waxaa sidoo kale ka hadlay qaar ka mida ehelada ganacsadaha la dilay iyo dadka deegaanka waxaa xalay dhacay geeri xanuun badan waxaa saas u galay waa ciidankii dawladda nadaam dawli iyo nadaam hadee qabiiladii waagii sagaashan iyo kowdii ilaa martay iyo sagaashan sideeddii hataa hataa ma aysan dhacin intay dagaalka oo soomaalida haddee qabiilqabiil isku dilaysa in nin hoygiis lagala soo baxo meesha lagu dilo haddee ma aysan noo soo marin laakiin inay xalay dawladdii soomaaliyeed oo shacabkan mas-uulka ah in ay qof gurigiis kala soo baxdo oo meesha lagu dilo waa dhaado xanuun badan ma aha mid hadda nagu horrayso wax badan ayay ku soo lallaabatay deegaankaas tortorow waxaa lagu dilay shan qofood oo maxaabiis ah ayaa hadda ka hor saas loo dilay waxaa kaloo haddana la dilay nin isagana gurigiis hoygiis uu degan yahay oo deegaanka tortorow ka agdhow tuulo ah ayaa saas loogu dilay xalay tortorow lagu dilay waxaa la dhihi jiray cabdulaahi maxamed carab waa nin ganacsade ah oo la yaqaano waa kan hadda wuxuu noogu jiraa talaagad wuxuu ku jiraa isbitaalka digfeer asigoo jooga gurigiisa hoygiisa ayaa xalay saqdii dhexe waxaa ku weeraray ciidan kuwa dawladda ah kuwaasoo ka howlgala gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan beledoogle hoygiisaay ugu tageen way la soo baxeen meeshaynu ku dileen asigoonan hubaysnayn asigoo nin shacab ah waxba galabsan dembiya lahayn ayaa goobtaas lagu dilay waa ka xunnahay haddaannu nahay odayaasha iyo dadka deegaanka iyo ehelka nama qabato in sidaas loo laayo shacabka iyo dadka masaakiinta ah maalin walba aada ugu xunnahay carruurtii iyo xaaskii iyo dadkii oo guriga ku sugnaana argagax ayaa maaragta lagu sameeyey xasuuqan bahalnimada ah ee maleeshiyaadkan hoostaga maraykanka ay ku beegsanayaan shacabka soomaaliyeed ayaa qayb ka ah dhibaatooyinka xargaha goosta ee isugu jira dhaca iyo dilka kuwaasoo la doonaya in lagu argagaxgeliya bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee hoos harsanaya hooska raayada towxiidka dhanka kale ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa duqeyn madaafiica ku garaacay deegaan lagu magacaabo jawhar awdheegle oo hoostaga degmada awdheegle ee wilaayada shabeellada hoose wararka ka imaanaya duleedka degmada awdheegle ee wilaayada shabeellada hoose ayaa ku warramaya in ciidamada kufaarta afrikaanta halkaasi ay ku garaaceen madaafiic xooggan oo dhalisay khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah madaafiicdaasi ayaa ku hoobatay deegaan lagu magacaabo jawhar awdheegle waxaana la xaqiijiyay inay ku dhinteen laba ruux sidoo kale waxaa ku dhaawacmay hal ruux oo kale dadka dhintay ayaana qaarkood waxay madaafiicda ugu tageen guryahooda kadib tukashadii salaada subax qaar ka mida ehelada dadka ay waxgaareen ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay inay ku dhinteen madaafiicdaasi carruur yaryar
bal ka waran saashay jawaraw dhegle sidee wax ugu dhaceen والله جرد استاذ ولتي امتحان الامتحان امتحان امتحانه هذا هو كفاك انا صار معنا لو جنبان مشطورين لم بلنا waxaa ku dhahay guryahan maxaa ku dhahay guryu qaadisha dalina goosu dagmaa joogti hooyo aabbo ilmaha iyo gabarta walaashii e iyo gabarta hoysintay e aa law dimisheeda hal daaba e law jir e law jir shan iyo toban shan iyo toban ninaa sam dagaal aadam aa laga farinta aa ilaahay naxariisto iyo ninku kale usun walaalka iyo usun daaba e geedkan sidee jir waa geed oo kale macabi aadam bas hooyaday hoogaa waa baalisay aabaheena usunkaasi kadaalika xaasadanaa ugeen haa cabdinuur baa la yidhaahdaa halkee joogtaa jowhar awdheglas jooga haa labayo tobanka markay ahayd ayaa kuwa gaalada waxay nagu soo rideen hubkaan oo b m ka bay nagu soo rideen waa gartay halkee laga soo riday wallaahi adig kuwa namber lixdan ayaa nagu soo tuureen markaasaa masaajidka kasoo baxnay laba soo rideen mid labaa lasoo rideen midkii koowaad xaafadaha kusoo dhacay markii xaafadaha kusoo dhacayna hooyo iyo ilmaheeda isla jiifaan ay kusoo dhaceen laba anuug isla markii goobyaal ay noqdeen sariirtooda ku jiifaana goobyaal ku noqdeen hal dhaabah waa ahaa isbitaala lala orday labana waa ku dhimatay waa qayb ka mid a dhibaatooyinka ay ciidamada saliibiyiinta ee duulaanka ku jooga dalkan ku hayaan shacabka soomaaliyeed ciidamada ugandha ayaana shaqo maalmeed ka dhigtay daadinta dhiigga dadka muslimiinta ee ku dhaqan gobolka shabeellada hoose mahadsaned abuxasan maamulka gaalaraaca puntland ayaa dowladda imaaraadka carabta u saxiixay boobka kheyraadka ku jira dhulka uu ka arumiyo maamulkaas haddaba warbixinta warkaasi waxa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdiraxiin shee cali
dukumiintiyo qarsoodi ah oo la helay ayaa tilmaamaya maamulka riddada ee siciidani in uu heshiis qarsoodi ah uu la galay shirkadda lagu magacaabo d b wall ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta heshiiskani oo puntland u wakiilatay inay sayxido waxay ugu yeereen wasaaradda tamarta iyo macdanta ee maamulkaasi ayaa dhigaya shirkaddan laga leeyahay imaaraadka carabta loo fasaxay in deegaano buuraley ah oo ka tirsan gobolka sanaag ay ka qotaan macdanta muhiimka ee ku jirta deegaanadaas wararka qaar oo la helaya ayaa tibaaxaya in heshiiskani uu qayb ka yahay in shirkaddan ay sidoo kale awood u leedahay oo loo fasaxay in shidaalka ay kala baxdo deegaanadaas ilaa iyo haatan si rasmi ah looma shaacin maamulka riddada puntland in heshiiskani iyo dhaqaalaha uu maamulkaasi uu ku qaatay iyadoona deegaanada maamulkaasi si aadan looga hadalhayo heshiiskani ilo madax bannaan ayaa tibaaxaya in khubaro ka socota shirkaddan imaaraadka ay tageen deegaano ka tirsan gobolka sanaag iyadoona sahmin ku soo sameeyey goobaha ay doonayaan in ay kala baxaan khayraad dowladda imaaraadka ayaa horay maamulka riddada ee puntland ula saxiixatay heshiis soconaya muddo soddon sano ah kaas oo imaaraadka uu kula wareegay dekedda magaalada boosaaso dhowaan ayay ahayd markii dowladda imaaraadka carabta ay saldhig militari ka dhisatay gudaha garoonka magaalada boosaaso halkaas oo ay uga gurmanayso fallaagada r s f ee ka dagaalanta dalka suudan bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadda galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaamta jihaadiga ah marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya
isagoo gudanaya waajibaadka ka saaran shacabka maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelbuura ayaa aflaam jihaadi ah ugu daaray bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada ceelqoxle iyo ceelmeegaaga fagaarayaal ku yaala deegaanadaasi bulshada ku dhaqan ceelqoxle iyo ceelmeegaaga ayaa u soo daawashatagay muuqaaladii ugu dambeeyey ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'iba garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaaba kuwaas oo fagaarayaal ku yaala deegaanadaasi uu shacabka ugu shiday maamulka islaamiga ah ee magaalada ceelbuura dadweynaha oo xiise u qabay daawashada filimaanta ayaa si aad ah u soo xaadareey goobaha lagu daawanayay iyagoo muuqaalada ka soo muuqanaya shaashadda indhaha la raacayay kuwaas oo uu ka mid ahaa filimkii xiisaha badnaa ee la magac baxay in tansurullaha yansurkuma ee lagu soo bandhigay weerarkii aadan yabaal markii ay soo dhammaatay daawashada aflaamtaasi bulshada ku dhaqan deegaanadani oo la hadlay idaacadda ayaa ka warbixiyey muuqaalada ay goobta ku daawadeen iyagoo u duceeyey mujaahidiinta iyo sidoo kale walaalaha muslimiinta ah ee ku dhibaataysan dhulka filistiin meeshaan waxaa waxaan ku daawannay filin aad u cajaa'ib badan waxyaabahaan filimka ku daawannay waxaa ka mid ahaayo ila cajaa'ib badnaa ciidamadii aadan yabaal oo bara aad u tiro badan fadhiya oo xabaddii markay ku soo bilaabatay firxadkoodii ayagii isgarbinaya oo iska kordhacaya sidii maxaan ku idhaahdaa waxaan la tilmaami karin anoo ku sugan degmada ceelqooxle waxaan fiirsannay filimo jahaadiya oo kala duwan waxaa ka mid ah filan sida filanka aadan yabaaloo kale iyo kuwo kaloo badan ilaahay waxaan ka barya muslimiinta in ilaahay kor ka dhiga munaafiqiintana ilaahay jabiyo murtadiinta waxaan fiirsanay filmo jihaadiya oo ka mid yahay dagaalka aadan yabaalo waxaa ila yaab badnaaye murtadiinta oo sidii oo dad oo rayda camal u qaxaayo leelooyinka dadka raydka ay kasoo xoogeen qaxaayo filankii aan fiirsanay waa ku faraxsannahay waxaan joognaa cilmigaag sida gaalada loo laayay aan ku faraxsannahay mujaahidiintana kor allaha ka dhigo gaaladana allaha jabsho waxaanahay gabdhaha ku sugan cilmigaag waan ku faraxsannahay filinka inoo daaray mujaahidiinta ilaahay ka amaalmarinaan leenahay gaaladana allah jebsho mujaahidiinta kor allah ka dhigo falastiin allah ka dulqaado cadowga
waxaan fiirsanay aflaantii ugu dambeeyay ee jihaadiga ahayd een ilaahay baa ku mahadsan haddaana gabdhaha cilmigaag jooga oo aan ku faraxsannahay inaan fiirsano filanka ilaahay gaalada ha jabiyo ilaahay muslimiinta ha u gargaaro mujaahidiinta meel kasta ay jiraanna guul allah siiyo Fal- walaalaha falastiinna ilaahay ha xoreeyo waxaan salaamayaa mujaahidiinta meel kastay joogaan haddaana gabdhaha ku sugan degmada cilmigaag waxaan caawamaan ku fiirsanaa aflaan jihaadiya aflaantii ugu dambeeyay waana ku faraxsannahay hadda waxaan leenahay ilaahay mujaahidiinta ha guuleeyo meel kastay joogaan garabkoodana gaalada allaha ka baxo mujaahidiinta garabkoodana allaha buuxiyo falastiinna ilaahay waxaan u baryaa cadowga dul saaran oo gumaada in ilaahay ka qaado oo ku xoreeyo daawashada filimaanta jihaadiga ah ee bulshada deegaanada ceelqoxliyo ee cilmigaag ee hoostaga magaalada ceelbuura ayaa ku soo aadaysa xili bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee goobo fagaarayaal ah ku daawadeen aflaamtaasi mahadsaned marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidnimood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus waa naga inta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu